faa'iidooyinka geedka usilaya nolola marnaba iyagoo usilaan koobo korna ma jararto qof ususatoos amase dad baan idinka tiirsanayna geedaga deegaan walbowleba use muhiimga yadhina kastamarkii usilan fiiri nolola kaasoo etoto usadhumiyo kor heerka nolola deegaankaas hadiise usila erabgooyo geedo walibayo inahanayo kumuuqato dadka deegaanka gaar ahaan dhalinyarada walbarati ee ka nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose iyo xiligan iyo sigooneyn ilaaliyahayan deegaanka silunka horseeda xaalufinta geedo qaar kumida dhalinyarada waliba soo wadajirayo markaasi uun ku hadaleynaa in eeta dhibaato weyn hadiise guudlan erabtira geedo magacaygu waa cabdicaiis maxamed biixi horta xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay marka koobaad horta dhirtu waa bilicda deegaan horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheeni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in layska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa midda kale dadka intooda badan waxaa jira dad xaabo oo isticmaala dad kaloo guryaha ku dhisa haddana macnaha dhirtii markii la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan iyo nabaad guurkan alxamdulilah magacaygu aamin cabdi cusmaan waxaa laga dhexli karaa walahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolkaa dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan hataan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan ka soo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ugu baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta waayo deegaanku waa deegaankeenii dhilxaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqayaa degmada dhooble